ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ku dhowaad boqol murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo la isku noqnoqday oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta waa sidee xaaladda goobihii maanta lagu laayay maleeshaadka murtadiinta ee duleedka deegaanka aboorey maxaase ka ognahay magacyada saraakiisha lagu dilay dagaaladii dhacay faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan ciidanka ilaaliya shaqaalaha ururgaaleedka qaramada midoobay ee magaalada muqdisho oo heegan la geliyey kadib weerarada sii xoogaysanaya ee mujaahidiinta bariga afrika kataybal ikhbaari ah oo baahisay qaybta labaad muuqaalka fariin ka socota ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka oo cinwaankeedu yahay maxaan u dagaalamaynaa maamulka murtad ciro oo ka hor yimid socdaal la filayo in uu xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha murtadiinta ku tago magaalada laascaanood qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya walaalaha ismaaciil salaad nuur cali warsame abuusheyba iyo cabdulqaadir rabbaani aniguna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya ku dhowaad boqol murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo la isku noqnoqday oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan haddaba kusoo dhowaada war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta oo uu inoo akhrinayo walaalkeen ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaani araxiim in ka badan konton murtad oo lagu dilay dagaallo ka dhacay aboorey tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan siddeedda bisha abriil sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka maanta oo talaado ah dagaallo xooggan ayaa ka dhacay deegaanka aboorey oo hoos tagta degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan dagaaladan ayaa dhex maray ciidanka mujaahidiinta ee difaacaya shareecada islaamka iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo taageero ka helayey diyaaradaha isbahaysiga siliibiyiinta dagaaladan oo ahaa kuwo la isku noqnoqday ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana allah fadligiis halkaasi lagu jebiyey cadowgii islaamka ee isu soo bahaystay inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay aboorey lagu dilay konton iyo saddex murtad oo qaarkood bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay siddeetan iyo toddoba kale saraakiisha lagu dilay dagaaladaasi waxaa ka mid ahaa mujrimka lagu magacaabi jiray asad cusmaan afrax oo ahaa taliyihii murtadiinta maraykanku ku shaqaysto ee loogu yeero danab ee qaybtooda shahadaladirnimada ka wada gobollada dhexe inta badan askartii uu hogaaminayey ayaa iyaguna lagu dilay dagaalka mujrimkan ayaa ka mid ahaa haraadiga saraakiishii hogaaminaysay gulufkii uu murtad xasan gurgurte ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee badankood ku halaagsamay gacmaha mujaahidiinta wuxuu ka mid ahaa saraakiil ay saliibiyiinta maraykanka si gaar ah u soo tababareen isagoo kaalin jaasuusnimo iyo hagis ka qaatay weerar duqaymo ah oo lagu xasuuqay shacab muslimiin ah oo aan waxba galabsan taliska ciidanka mujaahidiintu waxa uu mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxa uu bogaadinayaa howlgallada geesiyada towxiidku ay ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa ciidankeena halyeeyada ah ee ku ribaadaya deegaanka aboorey ee maanta cashirka u dhigay murtadiintii duulaanka ku ahaa shareecada allaah una diiday in ay dib ugu soo laabtaan deegaankaasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada murtadiinta ee dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
waxaad soo dhegaysateen war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta oo uu inoo akhrinayay walaalkeen ismaaciil salaad haddaba waa sidee xaaladda goobihii lagu dagaalamay ee maanta maleeshiyaadka murtadiinta lagu laayay ee dhacduleedka deegaanka abuurey maxaanse ka ognahay magacyada saraakiisha lagu dilay dagaaladii dhacay haddaba aan soo dhoweeyo walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani haye cabdulqaadir aad baad u mahadsantaha walaalka maahir wararkii ugu dambeeyey ee aynu ka helayno duleedka deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan waxa ay sheegayaan sida bayaankaba aynu kusoo maqalnay in cadowga khasaa'ir kala duwan dhabarka loo saariyey kadib markii iskuday carqaladeyn ah ay isku dayeen inay ka sameeyaan deegaanka aboorey halkaas oo ay mujaahidiintu gacanta ku hayaan allah fadligii cadowga iskudaygoodii waa u fashilmay taa bedelkeedana waxa ay dhabarka saarteen guuldaro aan marnaba laga soo kabsan doonin maanta cashir bay markaa cadowga halkaas ay ka qaateen haddaba idaacadda islaamiga alandalus waxa ay heshay maahirow magacyada maleeshiyaadkii iyo sidoo kale saraakiishii murtadiinta ahaa ee ku waxyeeloobay kuna baktiyey dagaaladii maanta ka dhacay ee deegaanka aboorey xaaladda ayaa caawa waxa ay tahay mid markaa aada u degan mujaahidiintuna markaa ku sugan goobihii ay gacanta ku hayeen deegaanka aboorey iyo nawaaxigeeda iyadoo bakhtiyo badan ay dhooban yihiin meel aan sidaasi kaga fogeen halkii lagu dagaalamay oo cadowga ay taag iyo tabarba u laayihiin inay halkaa ka qaataan marka murtadiintan laba arrimoodba dhibaato ayay ku yihiin marna iyaga oo gaalo ah oo nafta ku jirta iyoy ummadda muslimiinta dhibayaan marna bakhtigooda ayaa ummadda dhibaya oo halkaa ku oraya hase yeeshee magacyadii maanta ee heshay idaacadda islaamiga alandalus haddii aynu daaha ka rogno waxaa ka mid ah asad cismaan afrax waa taliyihii ciidanka danab gaar ahaan maleeshiyaadka isugu yaray galmudug sidoo kale waxaa ka mid ah maxamed cabdulla jimcaale garabey isaguna waa sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta xaashi cali waa sarkaal ka tirsan kooxda isugu yarta nisa ee maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale axmed xasan cosoble waa isaguna sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka dabadhilfida murtadiinta nisa isugu yartay ciise axmed cali biyow isaguna waa sarkaal maleeshiyaadka ridada ka tirsan sidoo kale cilmi ibraahim yuusuf garab dheere loo yaqaano ayaa ka mid a maleeshiyaadka halkaas ku halaagsamay maxamed khaliif sharlaawe daahir oo isaguna ahaa ilaaliyaha gaarka ah ee odowaa yuusuf raage ayaa halkaas ku baktiyey deero xasan fari ayaa ka mid a maleeshiyaad ka halaagsamay faarax xuseen makaraan oo loo yaqaano maciye ayaa ka mid a dadka halaagsamay muxiidiin saddexle isaguna waa sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta goobtaas ayuu ku baktiyey cabdi cagataano ayaa ka mid a maleeshiyaad ka halaagsamay gaabo guura cawaale ayaa ka mid a fahad maxamed cumar oo loo yaqaano laba daqiiqo ayaa maleeshiyaad ka halaagsamay ka mid a sidoo kale maleeshiyaad ka halaagsamay waxaa ka mid a salaad xuseen guure xuurshow iyo maxamed cabdi xaalle waxaana xusid mudan in cadowga taariikh lama iloobaan ah maanta loogu dhigay gobolka hiiraan gaar ahaan duleedka aboorey oo maanta dagaalo culus ay ka dhaceen allah ha sugo mujaahidiinta allah cadowgan ha qabto oo ha jabiyo ha duleeyo ilaahayna sanka dhulka ha ugu jiida ayaanu leenahay muslimiintana waxaynu leenahay ducada waa dhankiina inaad walaalihiina u ducaysaan cadowgana aad ku habaartaan inuu allah u duleeyo marka maahirow wararkii ugu dambeeyey ee hiiraan waa inaga intaa aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalahaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga oo aad caawa ku dhagaysan doontaan qodobo kala duwan oo xiise badan aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu kusoo qaadanayna waxa uu yahay ciidanka ilaalada qaramada midoobay ee magaalada muqdisho oo heegan la geliyey kadib weerarada sii xogeysanaya ee mujaahidiinta bariga afrika shabakadda wararka soomaali miimo ayaa qortay qodobkan waxaynu ku bilowday cabsi xoogan ayaa soo food saartay gaalada duulaanka ku joogta dalka soomaaliya kadib markii mujaahidiintu laba jibaareen weerarada islamarkaana horumaro ballaaran ay ka sameeyeen gudaha iyo daafaha magaalada muqdisho kulan deg deg ah oo qoobgariir fara badani uu ka muuqdo oo uu shirgudoomiye ka ahaa joseph katumaru oo ah la taliyaha ammaanka waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa jimcihii lasoo dhaafay waxa uu ka qabsoomay xarunta hay-adaasi ee magaalada muqdisho kulankan ayaa nuxurka ajandihiisu ahaa sidii loo badbaadin lahaa shaqaalaha u-n-ka haddii muqdisho isu bedesho kaabul oo kale waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday waaxda badbaadada iyo ammaanka ee u-n-k oo ay ku jiraan ku-xigeenka la taliyaha ammaanka john douglas madaxa ammaanka ee unsos iyo taliyaha ciidanka yuganda kornel beter ryugoza berigie jose katamaru oo aada u welwelsan ayaa kasoo qaybgalayaasha shirka ku booriyey inay is-ilaaliyaan oo ay feejignaadaan isagoo xusay in ciidanka sugaya ammaanka shaqaalaha u-n-ka ay kor joogtayn doonaan shaqooyinka loo idmaday ku-xigeenka la taliyaha dhanka ammaanka ayaa isna sheegay in ciidamada yuganda ee u b d f ee ka hoos shaqeeya qeybta ilaalada qaramada midoobay ay diyaargaroobeen waxaanu ku boorinay ilaalinta shaqaalaha hantida iyo xarumaha qaramada midoobay cabsida xoogan ee hay-adaha shisheeye soo furtaartay ayaa timid markii mujaahidiintu ay horumaro ballaaran ka sameeyeen furimaha dagaalka gaar ahaan labada shabeelle islamarkaana ay haatan kaabayga ku hayaan caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho haddaynu halkaa ku dhaafno xubintaas oo ay qortay shabakadda soomaali mimo iminkana aynu u gudubno webka islaamiga ee calamada iyo qodobka lagu qoray maamulka ridada ciro oo ka hor yimid socdaal la filayo inuu xamse ku tago laascanood maamul goboleedka shaaldiriirka ee somalilan ayaa si adag uga hor yimid socdaal la sheegay in murtad xamse cabdi bare oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya uu ku tegayo degmada laascanood ee xarunta gobolka sool maalmo ka hor ra-iisul wasaaraha murtadiinta xamse cabdi bare ayaa meel fagaaraha ka sheegay inuu tegi doono magaalada laascanood waxaana qorshahaasi si adag u diiday mas-uuliyiinta maamulka uu fadhigiisu yahay magaalada hargeysa wasiirka warfaafinta maamulka murtad ciro murtadka lagu magacaabo axmed yaasiin ayaa sheegay in socdaalka murtad xamse cabdibare laascanood uu yahay mid colaad lagu abbaarayo wuxuu dhanka kale ku goodiyey in maamulkiisu xoog iyo xeeladba ay kaga hortegi doonaan socdaalka ra-iisul wasaaraha kooxda ridada qorshaynayo inuu ku tago magaaladaasi wasiirkan oo u hadlay maamulka shaaldirarka somalilan ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in deegaanada gobolka soo laga qabto waxay kooxda ridadu ugu yeerto doorasho qof iyo cod ah magaalada laascaanood ee xarunta u ah gobolka sool ayaa sanadka labada kun saddex iyo labaatankii waxaa si weyn loogu jabiyey maamulku uu hadda madaxda ka yahay murtad cabdiraxmaan ciro haddii aynu halkaa ugu gudubno qodobkii lagu hardhay webka calamada aynu markaan eegno websaytka islaamiga ee radio alfurqaan iyo qodobada lagu qoray mid ka mid ah gaari uu leeyahay xildhibaan ka tirsan kooxda ridada oo muqdisho lagu jiirsiiyey wiilyar hooyada dhashay wiilyar oo ay kooxda ridadu gaari jiirsiisay ayaa mar kale warbaahinta la hadashay iyadoo ka cabanaysa dhibka loo geystay hooyadan ayaa wiil toddoba sano jir ah oo ay dhashay waxaa maalmo ka hor jiray gaari ciidan oo sheegtay inuu leeyahay xildhibaan ka tirsan kooxda ridada wiilka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus waxayna hooyadani sheegtay inaysan waxba u awoodin isbitaalkii ay la gashayna laga soo saaray sababo la xiriira dhaqaalayari darteed kooxda riddada ayay ku eedeysay inay meermeerisay islamarkaana aysan dhibka wiilka gaaray waxba kala qaban hadal been ahna ay u sheegtay guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga waa anaga intaas markan aan idinku reejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kataybal akhbaariya ayaa baahisay qaybta labaad muuqaalka fariin ka socota ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furiimaha dagaalka oo cinwaankeedu yahay maxaan u dagaalamaynaa haddaba kusoo dhowaada qaybta labaad fariimaha ka socda ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furiimaha dagaalka
طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر في طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر فالعلا عشق الأباق فرسا الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أهدافta ugu weyn ee aan u dagaalamayno ee aan lafaheena dhiigeena dheecaankeenna iyo nafteena gebi ahaan u bixinayno waa inuu allah naga raali noqdo jannaadkiisana na geeyo waxaana rajaynaynaa inuu allah naga mid yeelo kuwa uu ku tilmaamay qowlkiisa ee ah wa min annaasi man yashrii nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad anigoo anigoo ka soo hadlaya faqriga shabeellada hoose waxaan marka hore salaan u diraya fursaanta amniga ee ka howlgelaya muqdisho xarunta mu'aamaraadka iyo makriga haliyeyadas ku aadan faqrigan aadka u adag waxaan leeyahay walaalayaal cadowga hurda u diida weerarada wadnaha ku jara qaraxyada qoorta uga jara xubnaha ay ka dhaqdhaqaaqayaan ka beegsada yaysan idiin soo marin maalin ama habeen ilaa inaad weerar ku ekaysaan xarumahooda iyo marinadooda annaguna waxaan nahay garabkiina iyo gurmadkiina koowaad murtadiinta waxaan leenahay annaga iyo idinka waxaad ogaataan inaan isku dambayno waxyaalahan hadda idinku dhacay wax ma ahan marka loo eego waxyaalaha aan idinla damacsannahay waxaan idinku baaqaynaa inaad allaah u towbad keentaan haddii aad diiddaan wakhtiga idinku soo aadan ayaa wuxuu idin hilmaamsiin doonaa ilaahay idinkiis dhalanteedka waxbakama jiraanka ah ee ay gaalo idin bartay waxaadna shallay doontaan xilli aysan shallayto wax tarayn annagu waxaan u dagaalamaynaa inaan dalkeenna iyo dadkeena ku dhaqno kitaabka allaah si aan nabad waarta iyo cadaalad iyo amni u horseedno ummaddeena intaasoo dhan waxaa lagu helaa ku dhaqanka kitaabka allaah keliya waxaan nafteenna iyo dhiiggeenna u horaynaa si ay ummaddeena sharaf ugu noolaato kitaabka allaah uga dhaqanto shareecada ku hoos noolaato sidaasna ay sidaasna ay ku hesho amni amni iyo nabad waarta iyo hanuun sidaba uu allaah kitaabkiisa inoogu sheegay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وبعد الله سبحانه وتعالى وحو كتاب كان عزيز كأهكير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أهلاف أن جهادنا وحاكمده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر inaan dadka wanaagga farno samahana ka reebno jihaadkeenu waa wasiilo lagu gaarayo cubuudiyada allah iyo in ummadda lagu maamulo shareecada allah oo wanaagga la faro xumaha laga reebo salaada oo la oogo sakada oo la bixiyo si loo helo mujtamac muslim ah oo diinta allah u hoggaansan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaa wa aatahu azakaa wa amaruu bilmacruuf wanahaw can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur salaada oo la oogo sakada la bixiyo wanaagga in laysfaro xumahna layska reebo waa shuruucda tamkiinka uu allah nagu makaniyo dunida haddii laynaga waayo tamkiin ma helayno waana shuruucda uu allah cadowgeena inagu gargaarayo sababtoo ah allah wuxuu yidhi walayansuranna allahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiis aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu salaah marka waxaan u dagaalamayna waa inaan wanaagga dadka farno xumahna ka reebno waxaan rabnaa inaan dhisno mujtamac muslim ah oo fisqiga iyo fasahaadka laga duuliyo dumarka xijaabka sharciga ay qaataan anshaxumida iyo fawaaxishaha reer galbeedka ay faafinayaan laga hortago dhanka kalena wanaagga iyo wanaagga iyo akhlaaqda wanaagsan ummadda lagu maamulo dhaqanka suubanna islaamka dhulka dhan uu camimo taas ayaa ka mid ah waxyaalaha aan u jihaadayn waxaa allah fardigiis ah in wilaayaadka islaamiga ah aan maanta laga soo helaynin munkar ama xumaan lala jahro sida mukhaadaraadka iyo maandooriyaha heesaha shaleemooyinka iyo filimaanta xunxunka wixii qorsoon allah ayaa og laakiin munkar daahir ah oo bannaanka lala taagan yahay sidaaba ka jirto magaalooyinka cadowga haystaan ma jiro taasna waxaa ku mahadsan walaalaha muctasibiinta ah ee fursaanta xisbada ka tirsan oo habeen iyo maalin u taagan ilaalinta bulshada muslimka وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنما أه مجاهدين تقصون فرمها الدقالك أولا إذا جبضت لها وحان هل كان سلام أمدرينا ummadda muslimka meel walba oo meel walba oo ay joogto waxaan kula dardaaramaynaa cabsida allaah iyo inay u saxiigaataan maalinta qiyaamo iyo la kulanka allaah tan xigta waxaan walaalaheena muslimiinta u sheegaynaa inaan qorigan u sidino sida ay muslimiinta ku heli lahaayeen cadaaladda buuxda ee ku salaysan shareecada islaamka taas oo na faraysa inaan iska ilaalino dulmiga iyo dheexda iyo qabyaalidda ummaddeenna waxay muddo badan la daaladhacaysay dhibaatooyinka dulmiga iyo qabyaalidda iyo eexashada ee ka dhashay nidaamiyadii kufriga ahaa ee dalka soo maray haddaba dowladda islaamiga aan rabno inaan dhisno waa mid gundhig ay u tahay cadaaladda iyo naxariista iyo muslimiinta oo loo dhimriyo waa dowlad ay u siman yihiin muslimiinta dhammaantooda meel walba ay joogaan iyo mansub walba ay haysataan waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin alxamdu lilaahi wakafaa wasalaamu calaa cibaadihi aladii istafaa waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh uma ama bacd muqdisho maanta waxay noqotay xaruntii makriga iyo shirqoolka laga maleegayo waxaa ku yaalo xarumo badan oo laga hago duulaanka ka dhanka ah muslimiinta duulaanadaasna waxaa ka mid ah duulaanka lagu bawaayo kheyraadka ummadda muslimka ah sidaas daraaddeed anagoo ka mid ah mujaahidiinta ka howlgala gobolka banaadir waxaan rabaa risaaladan inaan ku xaqiijiyo sababaha aan u jihaadayno in ay ka mid tahay in aan ummadda u ilaalino hantideeda iyo kheyraadkeeda si ay iskugu filnaato cadowga allahna kaga kaaftoomto madaxda murtadiinta ee maanta jira waa aalad uu cadowgu ku xalaashanayo khayraadka ummadda mana jirto meel loo badbaadiyey bulshada islaamka ah hadday ahaan lahayd diin dal iyo dad intaba waxaana arkaysaan sida ay madaxda murtadiinta ugu kala tartamayaan in ay dalka khayraadkiisa bad iyo beri intaba gacanta u geliyaan cadowga ummadda iyagoo ku andacoonaya in ay tahay iskaashi dhaqaale ama ictiraaf inay ku doonayaan haddii aan nahay mujaahidiinta bariga africa waxaan allah ballan kula gelaynaa inaan taako ka mid ah dhulka muslimiinta ah u ogolaanaynin in la qaato waxaana ka hortegaynaa sharqool walba oo lagu doonayo in lagu boobo hantida maguurtada ah ee ay ummaddu leedahay ha ahaato mid qarsoon ama mid muuqata bulshada muslimiinta ah waxaan leenahay wiilashiina mujaahidiinta ah waxay ballan idinkaga qaadayaan in ay dadaal kasta ku bixin doonaan la xisaabtanka murtadiinta qabanada ah waxaana ilaah ballan kaga qaadaynaa in aan madaxa ka guri doonno madaxyaweynta murtadiinta ah sida uu allahna amray فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaan rabaa halkan inan fariin aan kaga diro dadka muslimiinta ah guud ahaan ahdaafta jihaadkeenna waxaa ka mid ah in loo gargaaro dadka la dulmiyey ee muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah oo lagu dulmiyey diintoodii iyo dalkoodii iyo dadnimadoodiiba la dhibaateeyey oo lagu dulmiyey ayaan doonaynaa inaan u gargaarno qaala allahu tacaala wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaah waalmustadcafiina min alrijaali waannisaa ilaa aakhiri aayah walaalayaal sida aad dareemaysaan aayaddaani wuxuu ilaahay kula hadlayaa dadka muslimiinta ah guud ahaan waayo khaarad weliba ay joogaan ama caalamka meel allaala meesha ay ka joogaan waayo walaalayaal allah wuxuu yidhi wamaa lakum war maxaa idinku dhacay oo laa tuqaatiluuna fii sabiili illaah war maxaadna ilaahay dartii ugu dagaalamaynin maxaad ilaahay dartii ugu dagaalamaynin waalmustadcafiina dadka mustadcafiinta ah ee la dulmiyey ee la dhibaateeyey oo u baahan gurmadka iyo gargaarka oo naftoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii iyo sharaftoodii iyo diintoodii lagu xadgudbay dartood miyaadna u dagaalamaynin saasuu leeyahay allahu rabbulcaalamiin waxaa ka mid ah muslimiintaasi muslimiinta walaalaheenna reer falastiin waad ogtihiin maanta caalamka waxa ka jiro iyo dunida inta ku nooloo dhanba rijaalan wa nisaa way ogyihiin halkaasi dhibaatada ka jirta macnaha walaalayaal waxaa ka mid a walaalayaal muslimiinta la mataqana kuwa gurmadka iyo gargaarka u baahan waxaa ka mid ah walaalaheena reer kashmiir waad ogtihiin walaalaheena reer kashmiir dhibaatada ay la nool yihiin sidaasoo kale waxaa ka mid ah walaalaheena oromiyoo kale dhibaatada ay la nool yihiin waad ogtihiin xataa kuwa ku nool soomaaliya gudaheeda ayaa ka mid ah iyo gobolkaani hadda kan ah n f d gaar ahaan gaarisoo kale waad ogtihiin dhibaatada ka jirta xaqiiqatan hadda aniga meeshan idinkala hadlaya waa gobolka gaarisa xaqiiqatan maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa indhehayga saaray annagoo soconno oo cadow ku soconno ayaa nin oday ah oo waayeel ah ayuu noogu hor imaaday dhulkii hoodka ahayn ku dhex soconnay waddana wayna garabaraysay markaa markaasaa ninkii marka wuu cararayey markaasaa markuuna arkay ayuu naxay oo istaagay marka marka anigaa u horreeyey waxaan ku yidhi adar assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markaasuu yidhi wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu markuu intaa yidhi ayuu odagii ilmeeyey marka wuu ooyey markaasaan ku dhahnay adeer maxaa la ooynaysaa oo la ilmeynaysaa marka annagii laftirkeenniyo mataqaana waxa weye una murjiyey markaasuu yidhi wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahay baan ku dhaartay waxaan la oynayaa oon la ilmaynayaa maanta inaan indhahayga saaro wiil muslim ah oo soomaaliyeed oo mujaahid ah oo annaga diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna ilaalinaya macnaha asigoo bixinaya haddana waxay ugu qaalisanaa naftiisii imaalkiisii bixinaya wallaahi intaas darteed ayaan la oynayaa u dhahay iyo dhibaatada macnaha halkan ka jirto sidaan u arkay hadda markaan ordayey oon cararayay gaalaan ka cararaya uu yidhi halkaa meel hadda idin dheereen geedaha quracdoo idin muuqdo ayaa wuxuu yidhi waxawaaye ninna waa dhaawac oo inuu cararay waan ogaa ninna meeshuu ku dhintay uu yidhi raggii mataqaana labadii nimoo meesha ka soo badbaaday nin ka mid ah ayaan ahay marka wuxuu yidhi waxa wax maanta nalagu dilaayana garamaayo u dhahay wax ligu dilaaya garamaayo waxaan haleyma lahan nin iska shaacab ah muslim ah waayeel ah danihiisa dhaqanaya xoolihiisa raacanaya ayaan ahaa marka dhibaatadaasi iyo wax ka daran ayaa dhulkan ka jira saas ayuu leeyahay ikhwaanii fillaah marka wallaahi intaasi waa in yaroo misaal ah macnaha oon aniga aan arkay oon idinka idiin sheegayo macnaha marka intaasi in ka badan haddii aan dhahno aan ka sheekayna dhibaatada macnaha la dul istaaga haddii aan dhahno waxaan dul istaagi karna ma aha waxaan ka sheekay karna ma aha marka ikhwaanii fillaah dhibaatada intaa la eg ayaa mataqaanaa maanta dalkeennii iyo dadkeenniiba haysato oo dalkeennii ka jirto dadkeenniina haysato macnaha ikhwaanii fillaah maxaa noola gudboon marka annaga waxaa noola gudboon inaan kacno oon dagaalanno oon jihaadno ikhwaanii fillaah intaas ayaa dadka muslimiintana aan si guud ahaan aan u sheegaynaa waayo muslimiintaasi waxay sugayaan maanta waa gargaar weeyaan waa garab iyo gargaar ayay sugayaan ikhwaanii fillaah insha allahu tacaala taasi iyada ah ayaa waxaa waaye dhammaanteen waajib nagu ah insha allahu tacaala marka waxaan kelmadiidu kusoo gabagabeynayaa in mataqaana waxa waaye muslimiinta insha allahu tacaala qadiidaasi ay ay noola fahmaan biidni illah waaqru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sababaha aan u jihaadayna waxaa qayb ka ah inaan gudanno waajib ka mid ah waajibaadka allah subxaana wa tacaala uuna saaray kaasoo ah ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan doonaynaa dadka muslimiinta inaan gaarsiina fariintii xagga rabbigooda kaga timid ku dhaqankeeda risaalada aan wadno waxaan ku matalaynaa nabi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh oo nooga tegay waayo innaga waxaynu nahay ummatu risaala risaalada aan wadno ciddii ka hor imaado ama hor istaagta ayaan jihaadkeenna kaga hor leexinaynaa waa kitaabun yahdii wa sayfun yasur risaalada aan wadno waxaan doonaynaa dunida oo dhan inaan gaarsiino cadliga islaamka iyo wanaaggiis inaan gaarsiino annaga oo ku dhaqmayna xadiidka nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi oo ku sugan saxiixeynka nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi uu leeyahay cali ibn abi aalib uu leeyahay lian yahdiya allahu bika rajula waaxidan khayrun laka min an yakuuna laka cumrun nacam waxaan doonaynaa oon nahay dad xambaarsan risaalo laga buuxiyey raxmad iyo naxariis risaalada raxmadda iyo naxariista laga buuxina waxaan rabnaa ummadda inaan ku kaga badbaadina naarta ay ku sii hoobanayaan kufriga iyo shirkiyaadka kuna hanuunina nuurka iyo iftiinka islaamka waxaan ka dirayaa risaaladan gobolka mandheere ee ku hor jira gumaysiga gaalada kiinya waxaana doonaynaa dadka walaalaheen ee halkaa ku nool inay ku inaan gaarsiino ku dhaqanka shareecada raxmaanka waxyaabahan u jihaadayna waxaa qayb ka ah inaan helno almowtu fii sabiilillah ilaahay dartii in loola dilo waayo ilaahay dartii in loo dhinta waa shay aad u qaali ah wax fududa maaha allah subxaana wa tacaala wuxuu hi wayattakhida minkum shuhadaa wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala kuwa ilaahay dartii loo dili hina waa mowt walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun shahaadada waa wax qaali ah oo ilaahay subxaana wa tacaala cidduu u doorta bes uu siiya waana midda uu tamaniyey nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuuna leeyahay nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wadidtu annii uqtalu fii sabiili illah uma uxya uma uqtal uma uxya uma uqtal allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu noogu soo khatimo camalkeena shahaado ikhlaas ah nagana badbaadiya inxiraafka iyo fasahaadka ummaddeennana allah waxaan ka baryaynaa inuu tusiya uu ku hanuuniyo dhaqanka kitaabkeeda iyo difaaciisa cadowgeennan allah subxana wa tacala ujibiya wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهدافتان أو دقالمينو وحاكم إذا إنان حرينو رولك مسلمين تي عدو كهستان جهادك أن كجرنا وحن أمسنها إنو يهي فرض عين وايو وحالو جرا مرحلة كمدة إيه مراحش وجهادك واجب كنغانا يو والقف كستو واجب كنغانا يو وأنا وقتك taa ka ka mid ah dhulalka muslimiinta ay cadowga qabsadaan laga soo bilaabo markii ay cadowga qabsadeen andalus ilaa maanta aan joogno dhulal badan oo muslimiin leeyihiin ayay cadowga qabsadeen sidaas darteed jihaadku waa waajib qof kastoo muslim ah waajib ku ah waajibkaasna qofkii ka tago waa aatim waxaa kaloo muhiima inaan ogaano in qofna aysan u banaanin inuu ka tanaasulo taaka ka mid ah dhulalka muslimiinta ay leeyihiin ama uu gorgortan kala galo cadowga gaalada waana khiyaano uu khiyaanay dalka iyo dadka iyo diinta qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور سلاس درتد waxaa waajib nagu ah in roolkaas muslimiinta ay leeyihiin cadowga gaalada ay xoogga ku qabsadeen in aan soo celinno oo aan ku soo celinno shareecadii islaamkeed marka hore lagu dhaqayay waxaa kaloo waajib nagu ah in roolka kale ee cadowga salibiyiinta asal ahaan ay degan yihiin in ayadana aan shareecada islaamka insha allahu tacaala aan ku dhaqno waxaa kaloo muhiima inaan ogaano in jihaadka ahdaafta ugu waaweyn uu ilaalinaya ay kow ka tahay in in dhulalka muslimiinta ay leeyihiin in la xoreeyo oo laga xoreeyo cadowga iyo in dadka muslimiinta ee mustadcafiinta ee dulliga ku nool in dulliga laga dulqaado qaala tacaala وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ما أنت waxaa idinkala soo hadlayaa gobolka laamo gobolkan asal ahaantiis waxaa lahaan jiray dad muslimiin dadka intooda badan ee gobolkan ku noolna waxay yihiin dad muslimiin balse waxay ku hoos jiraan gumeysiga dowladda kaafiradda kenya waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in gumeysigaas iyo dulmigaas lagu dulhayo dadkaas muslimiinta ah aan ka dulqaadno gobollada kale ee muslimiinta ay degan yihiinna aan ayagana sidaasoo kale ah inaan xureyno oo aan ku soo celinno ku dhaqanka shareecada islaamka ah waqti aan waqti aanan dheerin insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
mujaahidiinta waxaan leeyahay hadafkiinnu waa gaalada dalka in laga saaro sharciga allena ummaddu ay isku maamusho wa qaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah weerarrada joogteeya duullaanka darandooriya cadowga nasasho u diida xarumihiisa ugu daata marinnada ku beegsada qaraxyada ku naafeeya istishaadiyiinta ku argagaxgeliya ha u aabba yeelina tirada cadowga halkudhiggiinnu ha ahaado قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
guudahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo aad caawa ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo xiise badan waa inaga intaa intaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى